wayakuunu min wliyaai wa asfiyaai weli waxaad ku noqonaysaa dulmi yarood celiso rakaakada iyo adayga iyo fadli badan oo lagu helo wax yar calaamadaha mawduucay ka mid tahay wayakuunu jaari jaar buu la noqonaya waa dulmi yaroo celiyey maca anabiyiina wasidiiqiina washuhadaai fi ljanna marka xadiisku saa weeyaan xukunkiisu inaad saa u fahamta mooyaane in xukun laga qaato ma noqonayso inahaas insha allah kusoo gebagabayn doonaa jirnay axaadiistii ahayd alaxaadiis alqudsiya waxaa inoo dembeeyey xadiis xagga sanad ahaan aan xoog badnayn culammada qaarna ay munkar ku sheegeen kaynu ka bilaabaynaa biidn illahi tacaala waxa weeye laba boqol iyo koob iyo afartan awxa allahu wuxuu rasuulkeenu leeyahay sala allahu alayh wasalam uu ka warinayaa ilaahay awxa allahu ilaya wuxuu ilaahay ii soo waxyooday rasuulka alleh kalimaatin kelmado kelmadahaasoo dakhalna galay fii udunii dhegtayda wa waqarna degay fii qalbii qalbigayga oo kelmadahaasi maxay yihiin umirtu waxaa lay amray anlaa astakfira inaanan dembidhaaf u raadinin liman maata cid geeriyootay mushrikan xaala kownihi mushrika waman acdaa qofka bixiya fadla maalihi maalkiisa inta dheeraadka ku ah fa huwa bixintaasaa khayrun lahu u khayr badan waman amsaka ka haystaa fa huwa haysigaasaa sharun lahu u shar badan walaa yaluumu allahu ilaahay kuguma qabsadoo kuguma canaanto calaa kafaafin wixii kugu filan aan waxba ku dheerayn lagugu qabsan maayo rawaa ibnu jariir can qataada mursalan maktuubun waxaa ku qoran buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam fi linjiili injiil waxaa ku qornaa kamaa tadiinu sida aad u dhaqanto ayaa tudaanu lagula dhaqmaa wa bilkayli aladii takiilu kaylka iyo galaanka aad cid kale wax u darto ayaa tagtaalu aadna ku miisan rawaahu daylamiyu can fudaala ibni cubayd maktuubun waxaa ku qoran fi tawraat man balagad lahu ibnatun isnatay cashara sana qofka inani u gaadho laba iyo toban sannadood falam yusawijha asee aan guurinin fa asaabat isman oy dembi ku dhacdo faismu dalika calayhi dembigaasi korkiisu saaran yahy rawahu lbayhaqiyu can cumar wa anas maktuuba waxaa ku qoran fi tawraa man sarahu qofka jecel ee uu ka farxiyo an tatuula xayaatu noloshiisu inay dheeraato wa yusaadu fii risqi risiqiisana wax loogu daro falyasil ha xidhiidhiyo raximahu rawahu alxaakim can ibni cabaasin radi allahu canhuma ina daauuda nabiyulaahi daawuud qaala wuxuu uhi ilaahi ey yaa ilaahi munaadii baa xadfan xarfunidaagii yaa ilaahi maa licibaadika addoommahaagu maxay leeyihiin calayka dushaada idaa hum markay iyagu zaaruuka ay ku soo booqdaan fii beytika beytkaaga ee kacbadaada markay soo booqdaan maxay helayaan qaala wuxuu alle subxaana wa tacala yidhi inna likulli zaa'irin mid kastoo booqasho tagi wuxuu leeyahay xaqan xaq buu ku leeyey cala almasuuri cidda la soo booqday yaa daawuudu daawuudow inna lahum waxay leeyihiin calaya dushayda waxay igu leeyihiin oo aan isa saaray waa la leeyahay an ucaafiyahum inaan ilaaliyo fi dunyaa adduunyadaan ka ilaaliyo wixii dhibaato ah wa akfira lahum aan u dhaafo idaa laqiituhum markaan la kulmo aakhirana inaad dembiga u dhaafo rawahu dabaraani can abi darin ina cabdan addoon ayaa dakhala aljannata jannada galay fara'aa wuxuu arkay cabdahu addoonkiisii oo fowqa darajatihi darajadiisa ka sarreeya faqaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow cabdii addoonkaygu cabdii addoonkaygii adduunyo ayaa fowqa darajatii iga darajo sarreeya qaala nacan buu ilaahay yidhi jasaytu waxaan ku abaaliyey bicamalihi camalkuu qabanayey wa jasaytuka bicamalik adigana camalkaagii baan kuga abaaliyey axaadiistan aynu akhrinay xadiiska koobaad wuxuu ka warramayaa kelmado ilaahay subxaana wa tacaala uu waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam kelmadaha wuu sii xoojiyey oo wuxuu leeyay dhagahaygay galeen dabeetana qalbigay u dhaafeen markaasay qalbigay ku xasileen labadan kelmadood keliya maaha waxyiga ilaahay soo dejiyey oo dhani qalbigiisa way ku xasileen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararkii ugu horreeyey ee waxyigu bilowga ku ahaa lexajeclo un waxyiga ka qabo iyo xirsi iyo dadaal ayuu intuu malaku jibriil waxyiga wado isna dibnuu dhaqaajin jiray wuxuu isodhan jiray yaad ilaabin oo intuu wadaabuu isna la akhriyi jiray markaasaa laga joojiyo uhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah faida qara'naahu fattabic qur'aanah ha degdegin annagaa qalbigaaga ku ururinayna sidaaseenay dhammaan waxyigoo dhani ahaa laakiin labadan qodob wuxuu rasuulku u tilmaamayaa ahmiyad buu siinaya wuu xoojinaya shayga markaad tiaa doonaysa ina xoojisaad tidhaahdaa dhagahaygaa maqlaayey oo indhahaygaa arkaayey kole waxaa la garanayaa inaad maqlaysayna markaad leedahay hebel wuxuu igu yidhi laakiin masiidu ta'kiid xoog baad usii samaynaysa qodobka koowaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya waxa weeyaan ee loo waxyooday inaanu dembi dhaaf u weydiinin qof mushriga qof mushrik ah shirkigu waa qadiyad aad iyo aada u culus waa waxa ugu weyn ee ambiyada loo soo diray inay la dagaalamaan waa xaqii ilaahay oo cid aan xaq u lahayn lala siinaayo waa dembiga ilaahay subxaana wa tacaala haddii lagu dhaa- lagu lagu geeriyoodo aanu sinaba u dhaafo qofka shirkigaa ku dhintee la hubsaday inuu ku dhintay in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyaa waa xaraam kol haddii la hubsado intuu noolya waa la odhan karaa ilahay oo hanuuni ilaahay oo gaalnimaha ku dilin gaalka waa la odhan karaa haddii laakiin la hubsado inuu geeri ku dhintay gaalnimo dembi dhaaf in loo dalbaa waa xaaraan sidaa awgeed nebiyullaahi ibraahim aabbihii wuxuu u ballan qaaday inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo markay hubsaday inaanay inuu ku dhintay gaalnimo ayuu fara ka qaaday falama tabayana lahu annahu caduwu lilaahi tabara'a minh maalintuu hubsaday inuu ilaahay gaalnimadiisa ku dhintay oo aanu ilaahay marnaba rumaynin ayuu faraa ka qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaamna abu aalib buu damcay inuu ilaahay uu dembi dhaaf weydiiyo laakiin waa laga diiday waayo ilaahay waxaad weydiinaysaa waa inay noqdaan wax alla subxaana wa tacaala ogol yahay inuu sameeyo waayo waxyaalaan ilaahay la baryin bay ka mid tahay mustaxiilaadku mustaxiil mustaxiilka waxaan dhici karayn ilaahay lama weydiiyo cabas bay noqonaysa cabas iyo ciyaar ay noqonaysa adigoo yidhi ilaahayow waxaad ii samaysaa sara joog aan cadceedda ku dhowaado duca ma noqonaysaa taas duca noqon mayso waayo waa mustaxiil waxaan ilaahay subxaana wa tacaala sunnihiisa uu ka saaray ayaad weydiinaysaa wax ka baxsan waxaa la mida qofkaa dhintay ilahay isoo noole ad adigu tidhaahdo ilahay hebel hebel nin odayuu haaye noo soo saar waa mustaxiil waxaa la mida mid gaala oo gaalnimo ku dhintay u dembi dhaaf ilaahay asaasigu ku dembi dhaafaya intuu noolaya waa suurtagal in laga toobad aqbalo oo ilaahay soo celiyo laakiin hadduu gaalnimo ku dhintay ma waxaad leeya ilaahay gaal kasta aadee u dhaaf mise waxaad leeya ilahay dib u soo nooleeyo markaad anuuniso haddana dil labada midnaba wax suurtagelay maaha marka qodobka koobaad waa mufaasala gaalkii adigu inay qalbiga ka kala goodaan oonad ilaahay ergo uga noqonin taas waa mid talabaadna qofka xoolihiisa wax dheer yihiin inuu bixiyo inay u khayr badan tahay way u khayr badan tahayoo hadday ta waajibkaa tahayna waaba waajib la-aanteeduna waa dembi hadday ta sunnahaa tahayna inuu qadinto oo aakhira camirto oo iska horraysiiyaa way u khayr badan tahay ka dheeraadkiisa haystaana labay noqonaysaa inuu waajibkii hayo oo sakadii aan u bixinin taasna ciqaab ukhrawiya oo qabriga lagu ciqaabo oo aad iyo aad u culus ayaa ka dhasha sakadoo la diido sakada xoolaha nool iyo moodka labada way noqotaa haddii qofku uu mood ilaashado sida lacagta oo kale ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay in lacagtii lasoo kulaylinayo oo intoo lasoo caddeeyo soo lasoo gubo lagu dhadhajinayo qofkii maanicu sakaadka ahaa dhabanadiisa iyo dhinacyadiisa iyo dhabarkiisa lagaga dhejinayo hadday dahab ahayd hadday diinaar ahayd hadday lacag ahayd saasaa la samaynaya hadday xoolo nool ahaydna xoolihii ku soo maray tii waraaba dilay iyo tii kale ee kaa luntay iyo wixii oo dhan oo maalintay ugu shishlaayeena ayaa kuyuu la soo gelinaya geel hadday tahay qofkanaa la jiifinaya kii sakada diiday ee xoolaha nun isu sawirayeen ma heblaaya xero nin kale ka ololi wallahi inaana xero nin kale gelin buu odhanaya heblaaya isagaa isku mid noqday waxaad moodaa in la yidhi wiilkaaga curad keen waxaan waa xoole ilaahay keena isiiyey xaqna ugu daray miskiinka inuu bixiyaabay ahayd may buu leeyahay heblaayo ma dhici karto heblaayada baa lagu ciqaabaya markaasaa intoo la jiifiyo ayaa geela halkaa soo maraya ku durdurnaya markay dhulka la simaan ayaa tii ugu horraysa haddana soo bilaabaysa saasaa lagu jirayaa yowma ilna ilaahay subxaana wa tacala ummadda kala xisaabayo hamsuuna alfa sana konton kun oo sannadood hadduu loo leeyahaana loodii baa geesaa la wada dhacaysa iyadoo caynkiiya hadduu ari wuxuu haystay ari ahaydna arigii qoobkay ku wada joojinayaan qoobka qofkay qoobka ku joojiyeen baa garanaya qoob kuleylka way ku wada joojinayaan waxaasoo dhan waa maxay xoolaha oo saa ugu dheganaato oo xaqii ilaahay subxaana wa tacaala ugu daray aad bixin weydo marka ta sunnahaana in la haysta maaha qudheyda iyana waa in la bixiyaa waayo waa rasiidkaaga iyo kaydkaaga oo sii badsanayso laakiin mid baan laysku canaananayn walaa yulaamu calaa kafaaf haddii waxaagu adigu kugu filaynin iyo ehelkaaga oo aanaysan ka goys noqonin wax kugu dheeraya inaanu jirin waxba ha bixinin waayo cid wax la siiyo waxa ugu khayr badan cidda aad maamusho cid mas-uulka ka tahay dayacaadooduna waa dembiga ugu weyn kafaa bilmar'i isman an yudayaca man yacuul aw yudayaca man yaquut cidda uu quudiyo inuu dayacaabaa dembi ugu filan bini aadam marka haddaad tira sadaqaan bixinaya oo wixii yar aad maanta soo shaqaysatay baa reerkii u baahan yihin masaajidka looga kacaado wixii ba ugu dhiibto hada laysa min addiin cidda ugu habboonay waa inay ehelka weeyaan rasuulka waa loo yimi ya rasuul allah dirham baan haystaa yaan siiyaa suuli naftaada dirham kalaan haystaa awlaaddaada mid kale ooridaada saas ayay u soconaysaa saasay u kala horraysaa awxa allahu ilaahay wuu waxayooday ilaya buu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam kalimaatin kelmado dakhal la galay fii udunii dhegtayda oo waqarna fii qalbii qalbigayga ku degay umirtu waxaa la amray an laa astakfir inaan dembi dhaaf u raadinin liman maata mushrikan mid gaalnimo iyo shirki ku dhintay waman ucdiya qofka la siiyo fadla maalihi waman acdaa qofka bixiya fadla maalihi maalkiisa dheeraadka inta kaa qofka bixiya fa huwa bixintaasaa khayrun lahu khayr badan waman amsaka ka haystaana sharun buu horraysiinayaa laakiin waxa weeyaan fa huwa sharun lahu taasaa u shar badan walaa yaluumu allahu ilaahay kuguma canaanto calaa kafaafin maktuubun waxaa ku qoran fi linjiili kamaa tadiinu tudaan kamaa tadiinu saaad u dhaqanto ayaa tudaanu lagula dhaqmaa wa bilkayli aladii takiilu kaylka iyo galaanka aad ku miisato ayaa ee aad ku miisto ayaa tagtaalu adna lagugu miisi maalintii hore intu habeen horen tilmaanay sharaa'icdii hore sharciyadii hore ee ambiyadii hore lagu soo dejiyey inay saddex xaalo yihin in sharcigeennu ogol yahay iyo inuu sharcigeennu diiday iyo in laga aamusay inta laga aamusay iyo inta sharcigu ogolaadayba waa lagu dhaqmayaa qodobadana waxay ka mid yihiin qodobada shareecadeennu ogoshahay macnaheeduna waa maxay waa shayga culimmadu u yaqaanaan aljazaau min jinsi alcamal abaalku kolba waa saaad u dhaqanto saaad u dhaqanto ayuunbaa lagu abaaliyaa waa tahay aayadda qur-aanka sheegayso hal jazaau lixsaani ila alixsaan qofka wanaag sameeyey maxaa lagu abaaliyaa muxuu xaqun leeyay wanaagun waxaa laga fahmayaa ka xumaanta la yimina muxuu abaalu leeyay xumaunbu abaalu leeyay waa kamaa tadiinu tudaan saaad u dhaqantay haddaad wanaag u dhaqmaysay wanaag baa lagugu abaalinaya haddaad xumaan ku dhaqmaysana xumaan baa lagu abaalinaya weelkaad walaalkaa ugu miistunbaadna lagugu miisaya soona hadhuubkaad walaalkaa aad ku maaratay aad aad ugu listay baa lagugu lisaa waxaa looga jeedaa adigu shay markaad rabto shaygii la kaalay naxariis baad rabtaa waxaad rabtaa in laa roobka kuu shubo adugu naxariiso marka hore man laa yarxam laa yurxam qof aan isagii naxariisan looma naxariisto waxaad rabtaa in ilaahay xaalad kaa bedelo xun adigu isbedel ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim xanuun baad rabtaa adugu marka hore hanuunka raadi qofka raadiya ayaa la baritaaraa oo la caawiyaa wاladiina اhtadow zaadahum huda waaataahum taqwaah markaa qaabka ad u dhaqmayso qofaa isagoo raadinaya xumaan oo xumaan u dadaalaya oo habeenay dharaar ku fikiraya ayuu haddana doona in la wanaajiyo hada ma laa yasiiq oo waxaan dhacay wixii qaabka ad u dhaqmayso ayuunba adna lagula dhaqmaya ilahay muxuu lahaa reer bani israa'iil falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum ilaahay ma dulmiyo cidnaba ina allaha laysa bidallaamin lilcabiid qaabku qofku u dhaqmaya ayuunbaa loola dhaqmaa marka markaad doonayso in ilaahay ku wanaajiyo adna khalqigiisa wanaaji maktuubun fi linjiili kamaa tadiinu tudaan wabilkayl aladii takiilu tagtaal maktuubun waxaa ku qoran fi tawraati man balagad lahu qofkay u qaan gaadho man balagad lahu qofkay u gaadho dheh ibnatun inani isnatay cashara sana falam yusawijha faasaabat isman faismu dalika calayh towraad waxaa ku qornaa buu leeyahy xadiisku saynu iminka sheegaynay waa shareecooyinkii hore shareecadaa hore ayaa waxaa ka muuqataa in qaangaarhka qofka dumar ay ahayd labiyo toban waayo xadiisku wuxuu leeyahay inanta labiyo toban gaadho ee la guurin waayo ee xumaan ku dhacda shareecada islaamku caynkaa maaha qaangaadhku waa laba siyood dumarka raggana waa laba siyoodo qaangaadhka dumarku waa inay gaadhaan sinu khamastaacash shan iyo toban iyo inay helaan dhiigga caadada labadaa miduun da'day doonto ahaatee qaangaadhkoodu waa intaa raggana waa inay gaadhaan shan iyo toban ama ay ixtilaamaan oo ay isku arkaan biyo ima fi lyaqda wa ima fi lmanaam soo jeed iyo hurdakay doontaa noqote taa ogeed waxaa caddaynaya tahay axaadiis fara badan axaadiis fara badan baa caddaynaysa waxaa ka mid a xadiiskii dhallinyartii saxaabada uxud markii loo baxayey uu rasuulku isticlaad sameeyey calayhi salaatu wasalaam ciidankiisu u eegay afar iyo toban jirkii buu celiyey saddex iyo toban jirkii buu celiyey cabdillahi bn cumar baa ka mid ahaa isagoo saddex iyo tobanaa la celiyey bacda sana sanad ka bacdi min sanad laba sana ka bacdi noqonaysaa khandaq markii la maraayey ayuu ciidanka soo raacay deetna waa la sii daayey macnaha waxa weeye markaa shan iyo toban buu ahaa waayo sanadkii saddexaad buu saddex iyo toban jir ahaa sanadkii shanaad muxuu noqonayaa shan iyo toban axaadiis kaloo fara badan waa jirta oo taa tilmaamaysa almuhim waxa weeyaan sharaa'icdu way kala duwanaadaan oo xagga axkaamta horeen usoo sheegnay ku kala duwan yihin oo haddii towraad qofka dumar labiyo toban ku qaangaaraysay halkan waa shan iyo toban ujeeddaduna waxa weeyaanuun in la dedejiyo guurka oo waxaa laga badbaadayaa rag iyo dumarba mafaasid badan iyo xumaan fara badan bulshaduna waa tarmaysaa faray yeelanaysa hadday fara yeelatana awood dhaqaale iyo awood milatary iyo awood kaleba waa yeelanaysa marka in la dedejiyo waa qadiyad khayra xumaantana waa lagaga badbaadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam shuruud buu udhigay keliya shuruud buu udhigay idaa ataakum man tardawna diinahu wakhuluqa fasawijuuh hadduu idiin soo qadimo idiin yimaado qof laga raali yahay diintiisa iyo dhaqankiisa u guuriya ma aha in boqol shuruudood la akriyo oo haybtiisa la eego la horta barre hebel naga hubiya bal horta muxuu kaloo haystaa shaqadiisu waa maxay ninkani ma haystaa maaragtay dibadaha maka iyo meelaha ma maray shuruudo ma anzala allahu biha min sultaan hadhowtana markay xaaladdu faraha ka baxdo ee ama xumaani dhacdo ama inantii xadkeedii dhaafto qofki inuu faraha dhexda ka qaniino waa arrin aan bannaanayn waajib wuxuu ka saaran yahay waalidka inaanu tacqiidaad iyo shuruudo badan aanu xidhin waxa kaloo innagayna soo gashay dhaqankii ay gaaladu lahaayeen oo ah inay gabadhu muddo intaa dhigato ay ka baxdaa secondary ka baxdo kadibna ay jaamacad gasho kadibna markay shaqo tagtay la arko iyadoo wax soo saartay waa gooray leefkeedii iyo nolosheediiba intii badnayd ay dhaaftay rag iyo dumarkuna isku mid maaha dumarku mudday leeyihin hadday muddadaasi ku dhaafto aad tiraa jaamacadblaahi ka soo baxaysa waxa weye muddadii loogu talagalay inay injaab iyo ilmo dhal samayso waxaa laga inay ku daba yaraato ama ay dhaaftoba iyadoon marnaba la ogolayn taakhiirka taakhiir bilaa cudrin cudurdaar la'aan in dib loo dhigo markaa waalidku ka saaran yihi xataa waxay gaadhayeen saalixiintu qadiyada innaga inagu adag oo laga yaaba qofku yidhahdo ya miyay suurto gelaysa waxay gaadhayeen inay qof ula qadimaan oo yidhaahdaan shucayb muxuu inantiisa lahaa inii uriidu an unkaxaka ixda mnataya haatayn labada habloodba midku guurinaya isagaa u qadimaya maa isaga lasoo doonayo melblaayo loogu yimiyo haddana boqol shuuro madaxa in idoo guray maaha maaha isagaa qadimaya cumar ibnu khaaab markay inantiis xafsa uu ka geeriyooday sawjkeedii wuxuu la maray abubakar iyo cusmaan labadaba u bandhigay laysa fi hunaaka qadaada wax laga qajilay iyo wax madaxa hoos looga dhiga midna ma laha waa sharci iyadaa kuu dhaanta wax walba sidaa ogeed in guurka la adkeeyaa waa qadiyad aan wanaagsanayn ummadda aan wanaagsanayn inanka aan wanaagsanayn inanta aan cidnaba aan wanaagsanayn sidaa ogeed shareecada markay qaan gaadho waajib baa ka saaran waalidka inta horena inuu tarbiyeeyo wanaajiyo oo diinta ilaahay baro maktuubun fi tawraati tawraad waxaa ku qoran qadiyadaa intaynaan ka bixin gaaladu waa ummad ilaahay subxaana wa tacaala ka fogaatay oo alla nacay mafaahiimta iyo mawaasiinta haystaana waa mid ka duwanteenna galab dhaweeto waxaan dhegeysanaya idaacad ay ka warramayeen hablaha in guurka lagula degdego waxay leeyiin gabadhoo siddeed iyo toban jir noqoto mooyaane waxa weeyaan guurku waa waa haddii aabaheed bixiyana waa dulmi bay ku tahy dulmi bay ku tahy haddaa tii ka yarayda labiyo toban jirkiiyo toban jirkii bay barayaan xumaanihii iyo iskuullada ugu dhigayaan oo inay xumaan samaysaan iyaga dhibaato lama aha in guur xalaala la guursado iyadoo shan iyo toban jirana waa ina yaroo lagu degdegay bay kulee maaratay la dhibaateeyey siddeed iyo toban gaalada xad ka dhigata iyagu siddeed iyo toban laakiin shareecadu waa shan iyo toban iminka innaga xataa meelaha qaar bay naga soo gashaa waxay ku odhanayaan liisan waxa qaata un siddeed iyo toban jir waayo xaggaad ka keentay mad labaatan tiraahdeed haddaad gaalada ku daynayn haddaad u jeeddo ninku inuu adkaado labaatan dheh haddaad shareecada raacaysana shan iyo toban dheh siddeed iyo tobankan maxaad u dooratay haddaan wax kale kugu jirin marka waxyaalo badan waxay ku odhanayaan ka doorasho gelayo siddeed iyo toban jir noqdaa khamstaa cashar baa shareecadu ku dhigtay haddaa adigu waxyaalo kale aad leedahay waxyaalo kale aan ku kordhinayaayo ummaddan kale yar reebayaana meel kala qabso laakiin waxa weeyaan in ikhtifaa iyo iqtidaa lagu daydo gabadha shan iyo toban lagu guuriyey waa la wanaajiyey waa la wanaajiyey reerkoodaa wanaajiyey sharcigina waa raaceen maktuubin fi tawraati tawraad waxaa ku qornaa man sarahu qofkay farxad geliso an tatuula xayaatu noloshiisu inay dheeraato wayusaadu fii risqi falyasil ha xidhiidhiya raximahu qaraabadiisa qaraabadoo la wanaajiyo o la xidhiidhiyo inay qofka cumrigiisa barakayso waa bilitifaaq culimmadu isku raacsan yihiin qofka cumrigaa u barakoobaya culimmada qaar baa in sii dhaafay maya waxna waa lagu daraya oo wuxuu leeyahy laba cumri ilaahay wuxuu sii ogaa hebel inuu xidhiidhin doono qaraabadiisa deetana cumrigaa dambaa loo kordhiyey oo uu ku helayo ehelkiiyo qaraabadu xidhiidhiyey midna waxaa la odhanayaa intaana waxa weeyaan hadduu xidhiidhiyo hadduu xidhiidhin waayona intaasuu ku geeriyoonaya culimmada qaar baa taa ku tegaya laakiin taa laysku raacsan in loo badan yahy baan iska qaadanaynaa oo ah in cumrigu barakoobayo oo labadii iyagoo isku da-ah midna uu ka tegayo munaafacaad ciidda iyo camarka ka badan ka kalena bilaa munaafacaad cumrigiisi adduunyada soo galay dabeetana u ka baxayuun lam yatrug aharan wax raadaba kama tegin marka in qaraabada la xidhiidhiyo in badanna waa soo marnay waxa weeyaan kooda xanuunsanaya oo laga warqabo kooda dhibaataysan oo la garab qabto ka maqan oo la waraysto kii kuu baahda oo baahidiisa waxaad ka qaban karto maarata loo loo loo hirgeliyo loo fuliyo ma aha in run iyo been ama xaq iyo baatilba lagu lagu garab galaa taasi ma aha silatu raxim taas waa tacasub iyo qabaliya waxaanu shaygaa towraad ku qorani wuxuu la macno yahay xadiidka bukhaari iyo muslim ba ay soo warinayaan rasuulku laha sala allahu aleyh wasalam man axaba an yunsaha lahu fii aarih wayubaaraka lahu fii risqi falyasir raximah ina daawuuda nabiyullaahi daawuud qaala waxa uu ku yidhi ilaahi yaa ilaahi maa licibaadika calayka addoommahaagu maxay kugu leeyihin idaa hum zaaruuka markay kugu soo booqdaan fii beytika beytkaaga ee kacbadaada qaala wuxu uhi ina likulli zaa'irin xaqan saa'ir kastaa wuxuu leeyahay xaq buu leeyey cala almasuuri kala soo booqday buu xaq ku leeyahy yaa daawuudu daawuudow ina lahum calaya waxay ugu leeyihiin an ucaafiyahum inaan ilaaliyo fi dunya adduunyada waakfira lahum u dembi dhaafo idaa laqiituhum markaan la kulmo nabiyullaahi daawuud waa ambiyadii reer bani israa'iil waa alladii ucdiya misbaaran waxaa la siiyey cod la yaab lahaa oo rasuulku markuu sheegaya abu muusa alashcari sala allahu aleyh wasalam abu muusa alashcari oo radya canhu wuxuu lahaa inaka uutiita mismaaran min masaamiri ali daawuud waxaa lagu siiyey mismaar iyo cod wacan oo ka mid ah codkii reer daawuud daawuud iyo sulaymaan iyo ehelkiisu markuu daawuud qur-aanka bilaabo shimbiraha iyo buuraha la akhriyi jiray walaa waa halkay soomaalidu ka keenaan shimbiraha istaaga halkaasi malaa ka keeneen waxaa la akhriyi jiray buuraha iyo shimbiraha waxaana codkii u kala qaybiyey saddex ayuu u kala qaybiyey habeenkii wuxuu u qaybiyey qayb u masaalixda wuxuu ahaa madaxweyne ummaddiisa u ahaa masaalixda ummadda u qabto iyo qayb dhexe oo uu yar jiibsado iyo qayb uu cibaadaysto maalmuhuna labuunbay u ahaayeen soonka ugu fadliga badan buu lahaa maalinuu sooman yahay iyo maalinuu afuran yahay nebiyullaahi daawuud wuxuu ahaa ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala isugu daray nebinimada iyo mulkiga waxaana loo jilciyey xadiidka oo xadiidka inagu waa inagan dabka ku shidnaa isagu dab uma baahnayn isagoo xadiid musaa odhanayey wuxuu doono ka samaynayay isagoo xadiida ulina lidaawuud alxadiid ha sidaa awgeed daawuud baa ilaahay la hadlaya ee wuxuu leeya yaa rabbi maa licibaadika calayka addoommaagu maxay kugu leeyihiin xaq oo adigu isa saartay cidi cidi xaq kuma saarta adiga ee adiga isku waajibiye hadday ku soo booqdaan maxaa ay kugu leeyihin fii beytika culimmadu laba qowl bay ku leeyihiin in laga dhigo albeyta almacruuf oo ah kacbada iyo in laga dhigo jinsiya la kullu beyt masaajid walba ah masaajid walba qofkii booqdaa ee kugu yimaadaa ilahay muxuu kugu leeyihi deetna alla wuxuu leeyihi subxaana wa tacaala qof kastoo wax soo booqdaa cidda uu soo booqday xaq buu ku leeyahy soo dhoweyn iyo in qofku bashaashad iyo farxad loo muujiyo xaq buu kugu yeelanaya iyo wuxuu ku weydiistay in waxaad ka qaban karta laga qabto anna cidday soo booqata buu ilahay leeyahy masaajidkayga timaadaa inaan adduunyada ku caafimaadiyo caafimaadkan ee xagga cudur in laga fogeeyo keliya maaha almucaafaad way ka ballaarhantay in naftiisa iyo diintiisa iyo ehelkiisa iyo ma- maalkiisa iyo cid alle ciddii ku agdhadhow in ilaahay dhib ka ilaaliyo in ilahay dhib ka ilaaliyo almucaafaa baa laydhaha rasuulkuna wuxuu lahay calayhi salaatu wasalaam salu llaha alcafwa almucaafaa fainahu lam yucda axadu ila kana lahu xadun cinda allah aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam waxaa weydiisataan mucaafaadka ilahay ow na ilaali siday riwaayadii kale lahayd is'alu llaha alcafwa ama laa laa tasta ee ee laa tatamanu liqaءa alcaduw wasalu llaha alcaafiya cadowga ha degdegsanina oo ha odhanina ilahay oo cadowgan dhaqso isu hellaa laakiin waxaa weydiisataan ilaahay inuu mucaafaad in siiyo oo idinka ilaaliyo inaad hadhow firdhataan ilahay una sugun dhaha marka mucaafaadku waa ballaaran yihi diinta qofka iyo ee adduunyadiisa iyo caafimaadkiisa iyo ehelkiisa dhammaan marka ilaahay wuxuu leeyay mucaafaad baan siinaya adduunyada dhibaataan ka ilaalinaya dhibaatoo dhan markaanu kulanno qiyaamaha ii yimaadana waanu dembi dhaafaya allaba waaweyn in adduunyada ilaahay ku ilaaliyo aakhirana ku ilaaliyo waxay ku dhadhowdahay rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana ee ina cabdan dakhala aljanna addoon baa janno galay addoon ilaahay fara'a wuxuu arkay cabdahu addoonkiisii uu addoonsaday oo fowqa darajatii ka sarreeya faqaala yaa rabbi cabdi fowqa darajatii addoonkaygiibaa iga sarreeya qaala nacam bu yidhi ilaahay haa jasaytuhu bicamalih wa jasaytuka bicamalik wuxuu la macno yahay ee xadiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xadiis alqudsigan hore u soo marnay ee qof walba ilaahay lahaa camalkiisa ayuunbaa wax ku siinaya ama wuxuu la macno yahay aayadda qur'aanka ilahay leeyahy faman yacmal faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara wuxuu doonaha camal sameeyo ilaahay subxaana wa tacala u kala eegi maayo kanaa sayid ahaa iyo kanaa addoon ahaa arrintaasi marka janno la tago iyo qiyaamaha la gaadho ma laha xisaab oo la odhan maayo kanaa sayid ahaaye dallacsiiya kana addoonkiisii buu ahaaye hoosaysiya maya ninkan sayid buu ahaayo adduunyadu ku addoonsaday qof kale ayaa u shaqaynayey dabeetana qiyaamihii buu arkay isagoo ka dallaacan oo jannada kaga sarreeya wuu istiqraabay waxa weli ka guuxaya mandiqii iyo maskaxdii adduunyada waa addoonkayga siduu iga sarrayn karaa saasaad moodaa inuu leeyahy dabeetana ilahay wuxuu leeyahay nin iyo camalkii man bata'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu ka camalkiisu habsaamiyo nasabkiisa iyo sayidnimadiisa iyo odaynimadiisa ku dheerayn maayo meesha waa camalo inamaa hiya acmaalukum uxsiyahaa lakum ilahay wuxuu lahaa waa camalkiinnii waan idiin soo koobay uma ufiikahaa lakum waan idiin oofinaya marka addoon iyo addoon la'aan qof walba halku isdhigo halku isdhigo iyo kolba suu u dadaalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis buu wuxuu ku lahaa ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan qur-aankii wuxuu u yimi dad sarrayn jirayna inuu hoosaysiiyo qaar kalena inuu dallacsiiyo oo qur-aanku wixii lagu dhaqmi jiray iyo wixii la arki jiray iyo siday ahaan jirtay iyo waxaas shaqo maaha waa qofba siduu halku isdhigo iyo siduu u dadaalo cumar ibnu khadaab baa qadiyadda mar xasuusta soo qaadal qaaday wuxuu ka tegey madiina maka ayuu ku socdaa wuu xajayaa dabeetana maka ayaa waxa u yimi oo ka hor yimi ninkii waaliga ka ahaa barasaabkii maka ayaa istiqbaalo meel hore kaga hor yimi deetna wuxuu ku yidhi yaad kaga timi dalkii aan kuu dhiibay waadigan iga hor timiye yaad kaga timi deetna wuxuu yidhi hebel hebel sule hebel hebel muxuu ahaa sule waa nin mawlaa addoon buu ahaa sule addoon baad kaga tagtay sule haayo waa qaari'un likitaab illaah kitaabka ilaahay buu hayaa waa caalim markaasuu yihi sadaqa rasuulu اllah markuu yidhi ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaman wayadacu bihi aakhariin ma ku haystaa oo ay joogaan sanaadiida quraysh odayaashii quraysheed oo addoonna uu ahaa isagaa u taliya dhammaantaa amraya halkaasi ka wada baxaya muxuu ku gaadhay haddaan kitaabku soo degi lahayn waxaa laga yaabaa inaanu halkay fadhiyaan aanu iman kareen bartay dariiqay marayaan aanu soo mareen laakiin ilaahay baa kitaabkan ku dalacsiinaya qofka kitaabka u dadaala ee qaata ee barta ee ku camal fala ilahay ku dalacsiinaya wuxuu helayaa sharaftii ilaahay sheegay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun kitaabkanaa sharafo ku dhan yihi sharaf oo dhani kitaabku ku idiliyey qofka cizi iyo sharaf doonaya halkaa ka raadiyo meel kale yuu ka raadin ina lilkacbati lisaanan washafatayn xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ina lilkacbati kacbadu waxay leedahay lisaanan carab iyo washafatayni laba dibnood waqad ishtakad way cabatay faqaalad waxay tii yaa rabbi rabbigayow qalla waxa yaraaday cuwaadi kuwii soo booqanaya iyo wasuwaari sujadan sujuud badan yaxnuuna ilayka kuu soo bohlyooba kamaa taxinu alxamaamatu sida xamaamadu ay ugu soo bahliyooto ilaa baydihaa beedkeeda waanay in badan uga maqnaan karayn ayaan abuuraya bu ilahay rawahu abaraani can jaabir qaala jibriilu ya muxamed ina allaha ilaahay yukhaadibnu yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaame ayuu la khidaabaa fayaqul wuxu ya jibriil maa lii araa fulan ibnu fulan fii sufuufi ahli nnaar maa lii maxaa ii ahaadayo ana aan u arkaya fulan ibnu fulan fii sufuufi ahli nnaar hebel hebel soo ka ahlu naarka ku jira fayaqul wuxu ya rab inaa lam najid maanaan u helin lahu isaga xasanatan xasano yacuudu calayhi khayruha alyowm maanta khayrkeedu kusoo laabto fayaquulu llahu ilahay wuxuu idhahdaa inii asmacuhu waxaan maqli jiray fii daari dunya yaquulu isagoo leh yaa xanaan yaa mannaan faatiihu u tag fasalhu weydii fayaquul wuxuu odhanayaa wahal min xanaanin wamanaanin hayra allahi caza wajal yaad u jeedday markaad lahayd xanaan manaan maasu odhanaya wahal min xanaanin manaanin miyuu jiraa hayru llahi caza wajal ma cidaan ilahayn baa la ydhahdaa anuu ilahay baan u jeedi faakhudu waa soo qabtaa biyadii gacantiisa min sufuufi ahli nnaar faudkhiluu waxaan geliyaa fii sufuufi ahli janna rawahu alxakiimu tirmidiyu can jaabir qaala muusa yaa rabbi ayu cibaadika acasu calayka addoommahaaga yaa kuugu sharaf badan agta qaala ilahay wuxu uhi alladii ka idaa qadira markuu awood yeesho cafa iska cafiya rawahu alkharaa'idiyu can abi hurayra rawahu albayhaqiyu canhu bilafdin man acasu cibaadika cindak addoommahaaga yaa ugu cisi badan agtaada ilaahayow qaala wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala man idaa qadara man idaa qadira qafara qofka hadduu awood yeesho karti yeesho oo is arko inuu wax qaban karo wax samayn karo markaa dhaafa xadiidka hore iyo xadiidka labaadba may asixin sanadiyan ka hore imaam alalbani raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu ku daciifiyaa daciif aljaamic laakiin alla subxaanahu wa tacaala wuxuu awoodi karaa xagga sanadkunbuu daciif ka yahaye awooddiisa wuxuu awoodi karaa kacbada inuu u sameeyo ee carab iyo laba dibnood uu ka hadashiiyo oo ilahay wax walbuu ka hadashiyaa qiyaamaha sida uu qiyaamaha uga hadashiin karo adduunyadana uga hadashiin karaa oo dee waata naartuba hadlaysa ee jahanamaa madax la soo baxaysa qiyaamaha madax indhihii iyo dhegihii iyo sankii iyo carabkii wax walba leh oy hadlayso ilale ayna almuluuk ayna aljabaabira kuwii isla weynaa maye kuwii kibirsanaa maye isagoo dhuumanaya marka ilaahay kuwa u sameeyey iyana waa u samayn karaa laakiin xagga sanadka xadiidka ma asixin goorta ay cabatay na lama sheegin goortay ahayd ilaahay wuxuu leeyay waxaan abuurayaa bashar waa haddii xadiidku asaxee bashar baan abuurayaa khushacan khushuucsan sujadan sujuudsan waa ummadda nabiyullaahi moxamed ayaa waxaa lagu fasiray inay yihiin qoomka khushuucsan ee sujuudsan sida qur-aanku sheegaayo haddii sujacan la yidhaahna waa kelimatu sajci asajci waa alif iyo laam iyo siin iyo jim iyo cayn asajcu waa hadalkoo la isku toostoosiyo oo hadalkoo isku wax ku dhammaada oo la habeeyo isagoon gabay ahayn haddana loo sameeyo qaabdhac iyo wasni loo sameeyo sajciguna marna wuxuu noqdaa mak- makruuh marna wuxuu noqdaa kayr makruuh mar makruuh buu noqdaayo markuu qofku iska baarbaarayo iska doondoonayo isleeyahay alla wudhaha hebel waa nin aftahana ee kelmadaha isku toostoosi markaa makruuh bay noqotaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo keenay laba dumara oo nin wada qabo oo isdilay oo midmid inta ku dhufatay dhagax iyadoo uur leh ayay isku dhimatay deetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ee, ilmaha yaree uurka ku jira laftiisa waa la qiimaynaya waxaa laga bixinaya addoon ama addoon deetna ninkii wuxuu leeyahay kayfa yuqram man laa nadaqa wala istahalla wala istahal fa mithlu dalika yudal ayuu leeyahay hadal bu isku habaynaya sidee baan u anu u qaataa qof aan hadlin oo aan dhawaaqin hadduu caynkaa yahay waa la iska tuuraa ayuu leeyahay kol haddaanu marna qaylin saas rasuulku muxuu ku yidhi hadalkaa isku yar habeeyey ee laamka ku dhawo dhammaanaya wuxuu yidhi inna hada min ikhwaani alkuhaan inna hada min ikhwaani alkuhaan faaliyaashu kana la walaalayi Ha. hadal isku habeeyo m- uu sameeyo qurxiyey ayuu doonayaa inuu xukunkii sharcigaa ku duusiyo uu kaga hortago markaa ninka damcayn oo aftahamadiisa kitaabka ilaahay kaga hortago wuxuu leeyahay hadalkaa iyo hadalka adag in la yidhaahdo laakiin qofka hadalkiisa isugu beegbeegmaan isagoon isagu doo- doonaynin in isku habeeyo laakiin ay isku habaysmaan lama diidana oo xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku caddahay inuu lahaa allahuma inni acuudu bika min cilmin laa yarfac ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة شن كوضع دمانية عين اسكمو دون دوني واسكوها بيسمينون من, دع... من من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة marka haddii aan la iska doondoonayn sajcigu wuxuu noqdaa shay aan makruuh ahayn laakiin halkan loogama jeedo kolleyba sajci waayo addoommo khushuucsan oo haddana wada sajciyo hadalka soo habeeya laysa laha macnan waa inay suj noqdaa sujadan Ee, qaala jibriil xadiiska labaad ee jibriil ka bilaabmaya culimmada xadiisku sidii kii xalay aan soo maraynay waxay leeyihiin sanadan wa matnan waa munkar xagga sanadka waa munkar xagga matnigana waxaa ku jira arrimo badan oo caqiidada saxda ee saafiga ee saliimka ka soo horjeeda ugu horayn wuxuu khilaafayaa axaadiista saxiixaynka ku jirta ee tilmaamaysa qof walbaaba inuu ilaahay hor istaagayo maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan qof walbaaba inuu ilaahay hor istaagayo oo aan afceliye iyo tarjumaan midna udhexaynin xadiisuna muxuu tilmaamayaa nin layska xaw- layska maaragtay naarta lagu tuurayun iyadoon ilaahay la soo marin subxaana allah oo ilaahay leeyahay hebel soo niga halkaa ku arkay waa sidee meme arrinkaasi wax saxaya maaha ee culimmada xadiiskuna meel adeeg bay ka istaageen qadiyada labaadna waxa weeyaan qofku inuu tawxiidka caadi u qiro ayuu islaam ku noqdaa laakiin yaa xa- yaa xanaan yaa mannaan keliya kuma noqdo ee, muslim kuma hogaansamo waayo gaaladu marka la yaa idin abuuray yaa samada abuuray yaa idin arsaaqa maxay odhanayeen sayaquuluuna allah ilaahay allah allah iyo xanaan manaan soo isku mid maha waa isku isam marka isamka ilaahay keligii oo la sheego iyadana ee, ee, keligeed laguma islaamo waa in la qiraa waxdaaniyada ilaahay wixii kale laga fogaada oo lala yimaada annafy walisbaat laa ilaaha ila allah culimada dhinac saddexaad markay ka eegaanna waxay leeyihin xadiidka termadi ku jira ee asmaa ullahi alxusna sagaal iyo sagaashanka wada tiriya sanad ahaan mu asixin isagaana inta badan sheega xanaan iyo manaan qaala jibriilu jibriil wuxuu leeya ya muxamed ina allaha ilaahay yukhaadimuna wuu ila khidaamaa wuu ila hadlaa yowma alqiyaama fayaquulu wuxuu idhaahdaa yaa jibriil maa lii ara maxaan u arkayaa fulanan ibnu fulan fii sufuufi ahli nnaar fayaqul wuxuu yaa rabbi rabbigayow inaa lam najid lahu xasana hal xasana baan u weynay khayrba yacuudu calayhi khayruha alyowm oo maanta khayrkeeda kusoo laabto fayaqulu llahu ilaahay wuxuu idhahdaa inii asmacuhu waxaanaa mid maqli jiray fii daari dunya yaquulu isagoo le yaa xanaan yaa manaan inii asmacuhu Ha, asmacuhu waa waa waa waa waxa u dhigan yahay sidii maadi laakiin waa mudaaric yaa xanaanu yaa manaan faatihi u tag oo fasalahu weydii fayaqul wuxuu dhaha wahal min xanaani wamanaani gayr allahi caza wajal faakhudu biyadii gacantaan kusoo qabtaa min sufuufi ahli nnaari ayaan ka soo qabanaya faudkhuluu fii sufuufi aljanna qaala muusa yaa rabbi rabbigayow ay cibaadika acasu calaya addoommahaaga yaa kugu ag sharaf badan qaala wuxuu ilaahay leeyahy alladii ka idaa qadira markuu awoodo cafa cafiya een cafigu waa shay aad iyo aad u fiican ciddaa wax kuu geysata hadday tahay sharaftaada hadday tahay maalkaaga hadday tahay ehladaada ciddii wax kuu geysataa inaad cafidaa wax khayr badan wuxuu rasuulku leh calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu bicabdin cafwan wamaa zaada allahu bicabdin bicafwi eh, cabdan bicafwin ilaa ciza addoon cafi cid cafiyo iska dhaafay waxaan ugu siyaadiyaa cisi iyo sharaf iyo inuu meeqaas la yeesho laakiin goormaa la odhan karaa qofkan wuu cafiyey markuu awoodu wax yeeli karo haddaanu waxba yeeli karayn oo laa waan cafiyey waa cafis maaha waa sabir taagwaa baa la idhahdaayo waxba qaban maayo cid aanad waxba yeeli karin baa tiri waan cafiyo on iska dhaafo oo ilaahay dartii waan u dhaafo dee ma yeeli kartid markaad wax yeeli karto waxaad tidhahdaa waan sabray taa waa la odhan karaa laakiin cafi lama odhan karo waanu sabraa la odhan karaa laakiin cafi lama idhaahdo goorta cafiga la yidhahdo waxa weeyaan marka aad gacanta ku dhigto ee aad saa doonta ka yeeli karto eed haddana cafido ama cadhadaadii aad qabtay aad iska liqdo waatuu ilaahay ammaanayey waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin qaala muusa nabiyullaahi muusa wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayow callimnii bar shay-an shay adkuruka aan kugu xuso wa adcuuka bihi aan kugu baryo qaala wuxu uhi yaa muusa muusow qul waxaa tidhaha laa ilaaha ila allah qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow kullu cibaadika addoommahaago dhan yaquulu haada saasay wada leeyihi qaala wuxuu ilaahay yidhi isagoo ku celinaya qul waxaa tidhaha laa ilaaha ila allah qaala wuxuu uhi laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooye yaa rabbi rabbigayo inamaa uriidu waxaan rabayuun shay-an shay takhusunii bihi aada igu gaar yeesho shay aan kaga soonaado ummaddaan ilaahay oo rabay faqaal qaala yaa muusa ilahi wuxu uhi muusow low ana samaawaati sabci samaawaadka toddobadaa haddii wa caamiruhunna iyo cidda camirtee buuxisaa hayri aniga aan ahayn waalardiina sabci toddobada arlo fii kifatin haddii kafad la saaro walaa ilaaha ila allahu fii kifatin laa ilaha illa kafad la saaro maalad bihinna waxaad la degaysa laa ilaha ila allah rawahu النasaa'iyu wbnu xibaan wاlxaakim abu nucaym وabu yaclى wاlxakiim can abi saciid qaala muusa yaa rabbi wadidtu waxaan jeclaaday an anii aclamu inaan ogaado man tuxibu ciddaad jeceshahay min cibaadika addoommahaaga oo fa uxibu aan jeclaado qaala wuxuu ilahay yidhi subxaanaه watacaala idaa ra'ayta haddaad aragto cabdii addoonkayga oo yugsiru badinaya dikrii xuskayga fa ana aniga adintu lahu u fasaxay fii dalika inuu xuso wa ana uxibu anaana jecel waidaa ra'ayta haddaad aragto cabdii addoonkayga oo laa yadkurunii aanu xusayn fa ana xajabtu anaa ka xijaabay can dalika xuska wa ana ubqiduhu waana necabahay rawahu daara qudni wabni casaakir can cumarin qaala muusa wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow kayfa shukruka kayfa shakaraka aadam aadam sidee buu kuugu shukri naqay qaala wuxuu uhi calima wuxuu ogaaday ana dalika minii ana dalika waxaasoo dhani minii aniga inay iga ahaadeen fakaana dalika shukruhu ogaalkaa uu ogaaday keliya ayaaba ii shukriya rawahu alxakiimu can alxasan mursalan qaala muusa lirabbii muuse wuxuu ku uhi rabbigii maa jazaau muxuu yaha abaalka man casa sakla qofka tacsiyeeya qof cid waayey qof cid waayo cidi ka dhimatay qofka tacsiyeeya qaala udiluhu fii dilli waxaan u hadheeyaa harkayga yowma laa dilla ilaa dilli rawa ibnu sunni wadaylami can sababaan abi bakrin wa cimraan ibn xusein macan xadiidan xadiidka hore wuxuu ka warramayaa qiimaha ay leedahay kelimatu tawxiid kelmadda tawxiidka ee islaamnimada lagu galo waa kelmaddaynu qiimaheeda hore u tilmaannay keligeedna aan qofka islaamnimada soo gelinaysa marka hore dhiiggiisana ilaalinaysa laakiin waxaa la rabaa inuu ka daba keeno camal oo keligeed oo aan camal lahayn waxama tarto markaa kelmaddan nabiyullaahi muusa ilaahay weydiisana wuxuu leey yaa rabbi kelmad aan kugu xuso oo aan kugu baryo qaaliya ilaahay oo sii deeta waxa la yidhi laa ilaha illa allah dheh wuxu uhi yaa rabbi ummaddii oo dhan baa wada leh deeta ilahay wuu ku celiy wuxu uhi dheh markaasuu yidhi markuu yidhi baa la leeyahay qiimaheedaanu kuu sheegaynaa toddobada samo iyo cid alle cidda joogta ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane iyo toddobada carlo iyo wax alla wixii camiraa haddii kafad la saaro waxaasoo dhan kafad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro laa ilaha illa allah baa la degaysa waayo waa isimkii ilaahay waxa weeyaan tawxiidkii ilaahay waxna waa makhluuq ilaahay subxaana wa tacaala wixii xidhiidh la leh iyo wixii makhluuqa marnaba isku miisaan noqon maayaan waxaana lagu cusboonaysiiyaa iimaankaaga iimaanka waxaa lagu cusboonaysiiyaa qawlu laa ilaha illa allah waa in la badiyaa qaala muusa wuxu uhi yaa rabbi rabbigayo callimnii bar shay an shay bar adkuruka aan kugu xuso wa adcuuka bihi aan kugu baryo qaala wuxu uhi yaa muusa qul waxaa tidhaha laa ilaaha illa allah qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow kullu cibaadika addoommahaaga oo dhani yaquulu haada saasay leeyihin qaala wuxu uhi qul waxaa tidhaha laa ilaha illa allah qaala dabeete wuxu uhi laa ilaha illa allah yaa rabbi rabbigayow inamaa uriidu waxaan rabayuun shay-an shay takhusunii bihi aada igu gaar yeesho qaala wuxuu yidhi yaa muusa muusow low anna samaawaati sabci haddii toddobada samo wa caamiruuhunna iyo cidda camirtaa hayri aniga aan ka ahayn buu alla leeyi waalardiina sabci iyo toddobada dhul fii kifatin haddii kafad la saaro walaa ilaaha ila allahu fii kifatin laa ilaha kafad la saaro maalad bihinna waxa la leexanayso la degaysa laa ilaha illa allah qaala muusa wuxu uhi yaa rabbi rabbigayo wadidtu waxaan jecelay annii aclamu inaan ogaado man tuxibu ciddaad jeceshay min cibaadiga addoommahaaga oo fa uxibuhu aan jeclaade qaala wuxu uhi idaa ra'ayta cabdii haddaad addoonkayga aragto yugsiru dikri xuskayga badinaya fa ana adintu lahu anaa u fasaxay fii daalika taa wa ana uxibu waanan jecelay wa idaa ra'ayta haddaad aragto cabdii addoonkayga oo laa yadkuru inaanu xusayn fa ana xajabtu can daalik anaa ka xijaabay wa ana ubqidu waa xadiis aad iyo aad u la yaab leh oo faraya bini aadanka inay xuska ilaahay badiyaan waayo xadiisku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muuse oo le ilaahayow waxaan jeclaan lahaa inaad ii tilmaanto ciddaad jeceshahay aan jeclaade deetana ilahay wuxuu ihi eegun xuska ilaahay uu xusayo hadduu ilaahay xusayo oo xuska ilaahay badiyey aniga uu hawl yareeyo u fasaxay oo u fudaydiyey waanan jecele ogow ka aan garab mariyo xuskayga een ilowsiiyey ama ku akeeyey kaana anaa ka xijaabay xuskayga oo aan doonayn inaan afkaa ka soo baxo waana necaba ogow marka xuska ilaahay in ilaahay la xuso oo mar walba la xasuusnaado oo aan laga qaafil noqonin oo aan la ilaabin waa qadiyad aad iyo aad u khayra ilaahay qofka xusana wuu xusayaa hadduu gaar u xusana gaar buu xusayaa hadduu mala iyo koox ku xusana koox ka qiimo badan buu kaa ku xusaya xus ilaahay la xusana qur-aankoo la akhriyaa ugu weyn xuska kaloo dhanna waa soo raaca marka in la badiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala la xuso ilahay wuxuu ammaanayey aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuuda wacalaa junuubihim qaala muusa wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow kayfa shakaraka aadan sidee buu aadan kuugu shukri naqay xadiisku isagoo kan ka ballaaran baa jira kitaabkeenu ma sheegin wuxuu nabiylahi muuse leeyahy yaa rabbi aadam cid aad nimca siisa aadam baa ugu weyn waa siuu ilaahay yidhi oo waayo siuu ilaahayow gacmahaagaad ku abuurtay oo aad nafna ku gelisay malagumaad soo dirin dabeetana malaa'igtaad u sujuudisay cilmigaagii baad bartay ibliiskii diidana waad nacdashay jannadii baad dejisay waxyaala badan baad isugu dartay ilaahayow markaa nebiyullaahi aadam waxaasoo dhan sidee buu uga mahadnaqay nebiyullaahi muusa dabeecaddiisay ka mid ahayd inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalo badan weydiiyo xataa waa ka rasuulku sheegay inuu nabiyulaahi aadam la dooday inuu nabiyulahi aadam la dooday uu yihi aadamow isagoo ilaahay ku abuuro gacmihiisa kugu abuuray oo ilaahay jannadiisii ku geliyey oo malaa'igta kuu sujuudiyey ayaad geed iska cuntay lagu diiday ku yidhi deete wuxuu idhi muusow adiga ilaahay miyaanu kaa dhigin kaliimullah kii uu la hadlayay haa miyaanu towraad ku siinin haa ma wax ilaahay aanoon i abuurin qadarin baad igu haysataa deetan rasuulku wuxuu ihi faxaja aadamu muusa aadam baa ka badiyey muuse aadam baa muuse ka badiyey oo yidhi ma waxaad igu haystaa wax ilaahay qadaray markaa nebiyullaahi muuse wax badan baa la weydiin jiray wuxuu nebiyullaahi aadam waxaasoo dhan sidee buu ugu mahadnaqay deetay ilaahay wuxuu yidhi calima ana dalika minii fakana dalika shukru inta shukri ugu yar maxaa la ydhaha mahadnaqa ilaahay loo mahadnaqo maxaa ugu yar intii ugu yarad baa lagu sheegaya inaad ogaato un in ilaahay ku siiyey bes ogaal baa ugu yar mahadnaq haddaad ogaato qalbiga ka ogaatay in ilaahay ku siiyey waa intii ugu sahlaned baad haysaa waanaad mahadnaqday laakiin waxaa hadhay laba kale laba derajoo kale carabka inaad ka sheegto iyo inaad khayrka ku fuliso oo aad u isticmaasho qaala muusa wuxu uhi lirabbihi maa jazaau muxuu yahay abaalka man caza sakla qof cid waayey asakla asalkeeda waxa la dhaha qofka goblankaaba la ydhaha ee hooyada gaar ahaan ayaa la yidhaahdaa laakiin imka waxa looga jeedan qofkii qof waayey ee geeri ku dhacday qofka tacsiyeeye ee ee ilowsiye ee hadal macaan ku yidhaahdaa muxuu abaalkiisu yahay qaala ilahi wuxuu yihi udilluhu fii dillii harkaygaan u hadhaynaya yowma laa dilla ilaa dilli laba qadiyadood culimadu ay ka hadlaan baa jira oan kusoo gebagabayna cashirkeenna mid waa nacyu waxa nacyiga la yidhaahdo nacyigu waxa weeyaan wixii inagu aynu naqanay sheegmada ama baroordiiqda hebel hebel baa dhinta ee ka soo kaca nacyiga labuu qaybsamaa mid iclaama ogeysiisa iyo mid ah niyaaxa barooroo kale ah oo shareecadu ay diiday hadday barooroo kale tahayoo dadkoo og haddana laleeyahy hebel baa dhintayee la leeyahay waxay noqotaa niyaaxa iyo baroor laakiin haddii la ogeysinayo dadkii ku tukan lahaa iyo kuwii ka shaqayn lahaa iyo sida iminka idaacadaha loo geeyo waxa weeyaan wax makruuha maaha wax la diidana maaha najaashiba markuu dhintay jibriil baa soo gaarsiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waa loo sheegay markay dhinteen markay shahiideen sayd iyo jacfar iyo cabdillahi bn rawaxa rasuulka waa loo sheegay wixii ogeysihiisii dhibaato ma laha laakiin in laga badbadiyo oo ummadda meel walba maxaan ku dhahdaa ogaalka wax ka badan haddii la sameeyo waxay noqotaa wax niyaaxa oo kale ah tacsiyaduna iyana waa mawduuca labaadoo waa in qofka loo tacsiyeeyo hadal macaan lagu yidhaahdo la yidhaahdo axsan allahu casaag ilaahay casaagaaga iyo tacsidaada ha wanaajiyo ina lilaahi maa akhad qofkan ilaahay wuxuu leeyahy isagaa qaata walahu maa acdaa wuxuu bixiyana isagaa le wakulu shayin cindahu biajalin musama faltasbir waltaxtasib iska sabir oo ixtisaab oo ajar ilaahay ku raadso in la yidhahdo si rasuulku ulah calayh salaatu wasalaam ama dee se inagu unu idhahdaba sabir iyo imaan ilaahay naga siiyo waa la odhan kara qudheeda lafdi u go-an ma jiro laakiin culamada badankoodu xad baa loo dhigaa xadka loo dhigaa waxa weeyaan ayaamaha yar ee lagu ilaabo saddex maalmood bay culimmada qaar u xidhaan qaarna waxay leeyihin maya eh waa marka ugu horsa is aragtaan culimmada kale waxay leeyihin maya eh waxa laga yaabaa haddii sanadka bacdi is aragtaan ood u tacsiyayso waxaad ku soo kicinaysaa dhaawac hore iyo wuxuu ilaabay oo bogsaday ee dib u xasuusinaysaa markaa qadarkaa yar maalmaha yar ee uu weli xasuusan yahay waa loo tacsiyan karaa haddii maalmaha dhaaftana qowlkaasanad moodaa inuu xoog badan yahay ilahay waxaan ka baryana ilahay diintiisa ina fahansiiyo khayrka ilahay inoo fudeediyo xumaanta ilahay naga ilaaliyo sal allah sl alaxadiis alqudsiya nabiyullaahi muuse oo kule rabbigii yaa rabbi ma jazaau man casa sakla qof qof waayey oo qofkii ka dhintay qofka u tacseeya maxaa abaalkiisu yahay iyo inuu ku helayo haddii ilaahay dartii ugu tacsiyeeyey inuu ku helayo hadhka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala muusa yaa rabbi aqariibun anta adigu miyaad dhowdahay oo fa unaajiika aan kula faqaa am baciidun mise waad fog tahay oo fa unaadiika aan kuu yeedhaa fa innii anigu maxaa yeelay uxusu waxaan dareemayaa xusna sawtika codkaaga ilaahay oo wanaagsan baan dareemayaay walaa araaka kumana arko ee fa ayna anta ilaahayow xaggee baan subxaanahu wa tacaala yaa rabbi adiga xigta fa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi ana khalfak anigu waan kaa dambeeya wa amaamaka waan kaa horeeya wa can yamiiniki midigtaan kaa xigaa wa can shimaalika bidixna waan kaa xigaa yaa muusa muusow ana anugu jaliisu waxaan ahay kala fadhiya cabdi addoonkayga xiina yadkurunii markuu xusaayo wa ana macahu maciisa ayaan ahay idaa dacaanii markuu baryaayo rawaahu daylamiyu can sawbaan qaala muusa muusa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow innaka adigu taqliqu waad ka xidhaa calaa cabdika addoonkaaga almu'mini muuminkaa waxaad ka xidhaa addunyaa adduunyada ilaahay oo muuminkii adduunkii waad ka joojisa fafataxa allaahu lahu ilaahay muuse wuxuu u furay baaban min abwaabi aljanna albaab albaabada jannada ka mid ah loo furay markaasuu arkay waxa ilaahay subxaana wa tacaala ku diyaariyey fa qaala ilaahay wuxuu ku yidhi haadaa waxaad aragtaa maa acdadtu lahu waa waxaan u diyaariyey muuminka qaala markaasuu yidhi muuse wacizatika ilaahay sharaftaadaan ku dhaartay iyo wajalaalika weynidaada wa irtifaaci makaanik iyo makaankaaga sarrayntiisa awgii baan ku dhaartaye low kaana hadduu yahay addoonkani aqdaca alyadayni mid labada gacmoodba go'an warijlayni labada logoodba go'an oo yasxabu ku gurguranaya calaa wejhi wejigiisa ku gurguranaya mundu khuliqa maalintii la abuuray laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama hadduu wejiga ku gurguranayo uma dabeetana kaana uu noqdo haadaa waxaan arkayaa masiirahu halkuu kudu- ku dambaynayey lakaana wuxuu noqon lahaa qofka noocaasi lam yara midaan arag ba'san dhibaataba qad weligii uma qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow innaka adigu tucdii waxaad siisaa alkaafira gaalka addunyaa adduunyaad siisaa fafataxa lahu ilaahay muuse wuxuu u furay baaba min abwaabi الnaar albaab albaabada naarta ka mid a ayaa loo furay faqaala ilaahay wuxuu ku yihi haada kaasi maa acdadtu waa waxaan u diyaariyey lahu gaalka faqala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow wacizatika ciisadaadi iyo sharaftaadan ku dhaartay wa jalaalika weynidaadii low acdaytahu dunya adduunyo oo dhan haddaad siiso iyo wamaa fiiha waxa ku sugan oo dhan walam yazal fii dalika adduunyadana aanu ka suulin inuu ku nimcaystou cuno oo uu cabuu xidho mundu yowmi khuliqa maalintii la abuuray ilaa yowmi alqiyaama uma dabeetana kaana ay noqoto haadaa taasi masiirahu halkuu ku dambaynayey lam yara khayran qad lakaana wuxuu ahaanla lam yara midaan ara khayran wanaa qad weligiiba rawaahu daara qudniyu wadeylamiyu can abi saciid qaala daawuudu nabiyllaahi daawud wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow maa xaqu cibaadii calayka maa xaqu cibaadika calayka weeyaan xadiisku maa xaqu cibaadika calayka addoommahaagu xaqa ay kugu leeyihin muxuu yahay idaa hum saaruuka markay ku soo booqdaan fa ina maxaa yeelay likulli zaa'irin mid kastoo soo booqdaa cala almasuuri cidda la soo booqday xaqan xaq buu ku leeyahaye maxay kugu leeyihin qaala rabbi waxau yidhi yaa daawuudu daawudow fa ina lahum waxay leeyihiin calaya korkayga an ucaafiyahum inaan ilaaliyo fii dunyaahum adduunyadooda aan bale ka ilaaliyo wa akfira lahum aan u dembi dhaafo idaa laqiituhum markaanu kulanno rawaahu dabraaniyu can abi darin qaala daawuud ilaahi yaa ilaahi ilaahayow maa jazaau muxuu yahay abaalka man cidda shayaca sagootida mayitan qof geeriyooday qofka raaca ee ilaa qabrigiisa gaadhsiiya ilaa qabri ibtiqaa'oo ku raba mardaatika raalliaashahaaga qaala alla wuxuu ugu jawaabay jazaau abaalkiisu waxa weeye an tushayicahu inay sagootidoy garab gasho malaa'ikatii malaa'igtaydu oo fa tusalliya ay ku tukato calaa ruuxihi ruuxdiisa fil arwaaxi ruuxaha marka loo geeyo nafaha in lagu tukado qaala wuxu uhi allahuma allahyow famaa jazaau muxuu yahay abaalka man yucazii qofka u tacsiyeeya xasiinan mid murugaysan ibtiqaa'a mardaatig oo ilaahay oo adiga raalliashaaga raba qaala wuxuu uhi jazaau abaalkiisu waxa weeye an albisahu inaan u geliyo libaasa taqwa libaaskii alla ka cabsiga wa asturahu aan ku asturo bihi libaaska min annaari naar oo fa udkhilahu ljanna janna aan ku geliyo qaala wuxu uhi allahuma allahayow maa jazaau muxuu yahay abaalka man caala qofka ilaaliya yatiiman agoon quudiya ee kafaalo qaada aw armalatan ama gabadh laga dhintay ibtiqaa'a mardaatig oo ilaahay adiga raalliashaaga u jeeda qaala wuxu uhi jazaau abaalkiisu waxa weeye an udillahu inaan u hadheeyo yowma alqiyaama maalinta qiyaame yowma laa dilla ilaa dillii qaala wuxu uhi allahuma allahayow famaa jazaau muxuu yahay abaalka man saaladkay dareertay dumuucuhu ilmadiisu calaa wajnatayhi labadiisa dhaban ay ka dareertay min makhaafatika cabsidaada u ilmaynaya qaala wuxuu ihi abaalkiisu waxa weeye an aqiya wajhahu wejigiisa inaan ka ilaaliyo lafxa jahannam lafxa jahannam holaca jahannama lafxigu waxa weeyaan dabka markaa ololkiisu saa kuu maro ayaa la idhahdaa lafxiga iyo holaca inaan ka ilaaliyo wa aqiyahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamana aan ka dhowro alfazaca alakbar argagaxa weyn rawahu ibnu casaakir wadeylamiyo can ibni mascuudin axaadiista aynu akhrinay haddaynu ka horreyno xadiiska ugu horeeya nabiyuna muusa sala allahu alayhi wacalaa baqiyati alambiyaai وسلم أجمعين إلهي سجي نبي كلام هون حرستها وناجيه إلهي بو ويدينيا حلو إلهي يو مركان كبريا يو سدان كبريا مياد يقول له ذهي oo aad baan kuula faqaayon kula xanshashaqaa mise waad iga durugsan tahayoo waan kuu baaqaa waan kuu yeedhaa ilaahay waxaan u baahanahay inaan ogaado sida aan kuu baryaayo ma dhowaan baan kuugu talagalaa oo codkaan hoos u dhigaa mise aad baan u qayliyaa si cilliga dheer yahay nafsa su'aal su-aashaa lafteeda waxa weydiiyey saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nabigeena weydiiyey muxameda sala allahu caleyh wasalam waxaan yaa rasuul allah ilaahay miyuu naga dheer yahay oo waan u dhawaaqnaa mise wuu noo dhow yahay oo waan la xanshashagnaa isagoon jawaabin baa ilaahay soo jawaabay oo ilahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariib addoommahayguy kaa waraystaan oo ay kaa weydiiyaan oy ku idhahdaan sideen ugu talagalnaa fa inii qariib waan dhoweydhe wala dhowaanta waxaan la dheerahay ujiibu dacwata daac ka ii baaqa waan ajiibayaa idaa dacaani markuu yeedho oo ajiibidda keligii waxa weeyaan dhowaanshaha keligii wax ma taro haddaanu qofku waxba kaa aanu ku ajiibayn hadduu intuu dano ku dhow yahay oo iska kaa dhegamariyo dhowaantiis waxba kuu tari mayso marka ilaahay subxaana wa tacaala waanu dhow yahay waanu ku ajiibayaa ajiibidda waxaa kaluu ku daray aqbalitaan uu kaa aqbalayo wixii aad dalbanayso intaa wuxuu sii dheereeyey dalbasho uu ku codsanayo inaad isaga baridaba isagaad baryaysaa waxa uu ku sii daray ka baryi waayana in ilaahay u cadhoonayo subxaana wa tacaala markaa jawaabtaa ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyey waa taa dhowaanshihiisa ayaa aada u dhow muuse wuxuu ku daray ilaahay ow waxaan dareemayaa codkaaga iyo qiimaha uu leeyahay kumana arkee waxaad mooddaa tani inay tahay xilligii aanu dalbanin aragga intaanu aragga dalbanin waayo markii u aragga dalbaday waa ti lagu yihi arki maysid oo qaadi maysid oo awoodi mayside buurtaasun u fiirso hadday buurtu baaqi noqoto mar dambaadi arki waadi arki doontaa hadday baaqi noqon weydana xilli kalaadi arki ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa muusa kaama fogi waxaan ahay gadaasha waxaan ahay horta waxaan ahay midigta waxaan ahay bidixda dhan walboon kaa xiga dabeetana ilaahay wuxuu ugu daray qadiyadda in badan soo aragnay oo ah qofka ilaahay xusaya in ilaahay la mac yahay uu la jiro iyo qofka baryayaba labada xaalaba marka ilaahay in badan waxaad arki kartaa ilaahay subxaana wa tacaala isagoo sheegaya inuu khalqigiisa la mac yahay siduu la mac yahay madaatadiisaa dhex joogta subxaana wa tacaala maya ilaahay daatadiisu makhluuqa ma soo dhex gasho waa baa'inun can khalqi